wax looga qaban lahaa raashinka aan tayadiisa wanaagsanayn ee kasoo dega dekada weyn ee magaalada kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga jubbaland uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda ganacsiga jubbaland rugta ganacsiga iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsada magaalada kismaayo ganacsatada ayaa loo sheegay in hadda wixii ka dambeeya la ilaalin doono raashinka aan tayadiisa wanaagsanayn ee lagu keydinayo bakhaarada waaweyn ee magaalada kismaayo iyo sidoo kale raashin kasoo dega dekada magaalada kismaayo oo si weyn il gaara loogu hayn doono waxaana arrintan ay ka dambeysay kadib markii dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay bakhaaro waaweyn oo ku yaala magaalada kismaayo laga soo saaray raashin aan tayadiisa wanaagsanayn kuwa oo la doonayay in loo iibgeeyo suuqyada magaalada kismaayo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee warshadaha jubbaland xuseen raabi kaahin oo qayb ka ahaa kulankaasi islamar ahaantana ku matalayay shirka ganacsatada ayaa dhankiisa goobta hadalkooba ka soo jeediyey isagoona sheegay in loo baahan yahay in ganacsatadu ay dadaal dheeraada bixiyaan si loo badbaadiyo badqabka iyo caafimaadka bulshada magaalada kismaayo magaalada laga waday oo ku saabsan ah tayadhowrka iyo in la ilaaliyo cuntada magaalada taalla iyo barnaamijka siduu u shaqayn lahaa iyo sidii loola shaqayn lahaa wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga iyo quality controlka qaybta u adeegta jubbaland dowladda jubbaland xubinta ka ahaa dowladda federaalka ee soomaaliya waxaan rabnaa in la bilaabo shaqooyinka lana lagu garab wado wacyigelinta shacabka iyo bulshada lagana shaqeeyo bakhaarada kaydka subermarketyada farmashiyaasha iyo dhammaan wixii ay khusayso quality control ama hay-adda tayadhowrka ee ka howlgasha jubbaland qaybteeda jubbaland in la dardargeliyo si wada jirahna loola shaqeeyo waxaa jira caqabado soo noqday inkasta oo caqabadahaas qaybi ay keento alaabta oo meesha ku daahday qaybna laga soo geliyo dekadaha kale ee dalku leeyahay sida muqdisho iyo dekadaha kale ee dalku leeyahay ibraahim xasan cabdi wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay si gaar ahay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ganacsatada iyo kuwa doonaya in ay magaalada kismaayo ku keediyaan raashiin aan tayadiis wanaagsanayn waxaana uu sheegay in hadda waxay ka dambeeya ay dadaal dheeraada ku bixin doonaan in dabagal lagu sameeyo cid kasta oo raashiin aan tayadiis wanaagsanayn ka iibisa bulshada masaakay waxaan shir la lahayn dhammaan ganacsatada reer jubbaland kuwooda ugu tunka weyn muhiimadda shirkan wuxuu ahaa wacyigelinta ganacsatada sidaan u dhiirgelin lahayn raashiinka mar walbo dhacaylale raashiin kugu dhacay inaan ganacsatada aan ku wargelinaynin inaan la saaro maxay dhahaan awooddii la saaro in layska ilaaliyo raashinka dhacayo mar walbo laliya raashinka u dhahan inay ganacsi ka waantoobaan raashinkaas halaaway mar walbo raashinka in markuu tikada kasoo dego tayadiisu uu fiican yahay laakiin badanaa raashinku wuxuu ku halaabaa bakhaarada bakhaaradaas oo ah aan bakhaaro sharxiyeysanin bakhaaro aan qawiijiyayaal ku xirnayn bakhaaro aan dariishadu waaweyn lahayn naqaska raashinku ku xirmaa raashinka isagoo fiyo yuu ku alaaba taas ayaan ganacsatada ku wacyigelinaya inay ka taxadaaraan toddobaad ka hor ayay ahayd markii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ay gacanta ku dhigtay raashin u badan bur kaa oo tayadiisa aan wanaagsanayn islamar ahaantana laga soo qabtay mid ka mida bakhaarada waaweyn ee lagu keediye raashinka kuwa uu la doonayay in lagu iibiyo suuqyada magaalada kismaayo waxaana maalmahan soconayay ololo ballaaran oo la doonayo in wax looga qabto raashinka tayadiisa aan wanaagsanayn ee lagu iibiyo suuqyada magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo